xaalad nolol xumo oo ay ka mid yihiin biyo yari caafimaad darro iyo raashin la-aan ayaa soo wajahday barakacyaasha ku nool kaamka arlaadi ee ku yaala magaalada dhuusamareeb dadkan ayaa waxay kasoo barakaceen abaaraha ka jira dalka taasoo sababta inay soo miciinbidaan magaalada dhuusamareeb qaar ka mida dadka barakacyaasha ayaa ka codsaday maamulka galmudug dadka waxhaysto iyo hay-adaha samafalka inay gurmad la soo gaaraan safiixir siyaad waa u baahan yihiin dadka aad bay u baahan waa xilliga xagaayaha oo dadku dabayluhu ilmaha ku dhuftaanay xanuunada malaariyadoo kale qaboobahaas oo kale xasiisiyadaha dabaylaha dhacahayo shuban biyo cama ahaan oo cunuga shubanka kusoo boday waa iska dabayl dabayl waktigu waa wakti iska ilaahay barakadiisa soo xujiyo adigu hadda intii saddex laba saddex bilood dabashan waa socotay qof kasta waa weya waa iska dabayl waad aragtay guryihii inay dusha ka caddaadeen inay dawo keenaan oo dadka ay maalin maalin weegweeg ay usoo geliyaan kaamka ay yimaadaan caafimaadka dadka la socdaan magacay faadama maxamed xasan alxamdulilah wax walba waa iska jiraan dhibaatooyin badan fara badan nuunaha walaahi ayaantaa waa iga shashubmaayey caqabadooyin badanaa na haysa ayaan waynoo roonaadeen laakiinse hadda haddana waynagu soo laabteen qandhaa qabanayso oo shubma habeenkii qunfac zaa'id qabowguu dhibaayaa gogol ma haystaan ilmihii xasaasiya nafta u keentay kaniina xasaasiya haddii lasoo gadana waxba uma qabtaan haddeer aan naftirkeygaba kula hadlaya saddex caruura xasaasi iga haydo oo saabuun u mari bomaato u mari saas yeelsaan u yeela inta ka daala iskaaga aamuusay korkama gogo-a laakiine hoogaa canaan yar yar waxaa u malaynaysaa inay meesha leedahay dhib daranna ma iska qabna koleytaba qawow daran oo cunugii burkiito kaaga dhacda leh koleytaba sharoobadii iyo cirbadii iyo wixii isku aadkiisaa iska yar